Shirkadda Hon Petroleum ayaa magaalada Berbera saddex boqol oo qoys oo danyar ah ugu deeqday saddex boqol oo xabo oo haamaha gaasta cuntada lagu karsada ah taasoo ka mid ah baahiyaha ay qabeen dadka danyarta ah. Munaasabadda lagu wareejinayay haamaamka gaaska cuntada lagu karsado ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Berbera, mas'uuliyiin ka mid ah shirkadda Hon Petroleum, iyo dadkii danyarta ahaa ee lagu wareejiyay haamaamka gaaska cuntada lagu karsado. cumar siciid oo kamid ah mas-uuliyiinta shirkadda hon petroleum ayaa sheegay in shirkaddu ay mar walba garab taagan tahay dadka danyarta ah ayna sii wadayaan dadaalka dadka danyarta ah lagu taageerayo in aa shirkadda home petroleum oo ka mid ah shirkadaha dahabshiil group ay si rasmiya ugu wareejiso saddex boqol oo haamood oo gaasta cuntada lagu karsaday l b g loo yaqaano kuwaas oo ay dhammaan adeegooda u dhammaystiran yahay ka kooban haantii gaasta lagu shubayey iyo girgirihii wax lagu karsanayey iyo gaasta lafteedii ku jirta ayaanu maanta si rasmi ah ugu wareejinaynaa saddex boqol oo qoys oo danyar ah oo guryo looga dhisay magaalada berbera maadaama oo ay guryihii loo dhisay waxyaabaha baahiyaha qoyska ka mida ee muhiimka ah waxaa ka mid ah wixii wax lagu karsanayay markaa shirkadda home petroleum waxaa iyadoo gudanaysa mas-uuliyadda ka saaran baahiyaha bulshada ee aasaasiga ah ay saddex boqol oo haamood oo haamaha gaastaa ay ku wareejinaysaa maanta saddex boqol ee qoys ee guryahan loo dhisay duqa degmada berbera cumar siciid ayaa ku bogaadiyey maamulka iyo shirkadda home petroleum taageerada ay la garab taagan yihiin dadka danyarta ah uguna ducaynaynaa hongaas oo deeqdii ugu horreysay soo gaadhsiisay saddexdaa boqolee qoys ama saddexdaa boqolee guri ee cusub ugu deeqday in gaastaa ay maanta si friya ay u isticmaalaan ilaahay subxana wa tacaala waxaan uga baryaynaa deeqdaa ay walaalahoodii dadkooda dayartaa ay ku deeqeen ay siiyeen in ilaahay subxana watacaala meeshay ka soo saaran wax ka kheyr badan ugu bedelo waxa ugu farxad badan oo ugu ugu macano samayn badan oo ugu dhadhan badan marka qofka ganacsada ah ee bulshada ka ganacsada ah uu isla bulshadii wixii uu ka faa'iday dib ugu soo celiyo waan dareemi karanaa saddex boqol oo qoys marka lacag ahaan loo bedelo intaay ay noqonayso waan garan karanaa
qaar ka mid ah qoysaska ayaa uga mahad celiyey shirkadda home petroleum taageerada ay siisay miisaanka xasanaadka inuu ilaahay u saaro halkay ka soo saareen wax kheyrka badan inuu ilaahay u geliyo aakhirana jannadii adduunyana fi sacaada aakhira fi janna insha allah aad baan ugu mahad celinaynaa dadkayga muwaadiniinta walaalahay ee na soo garab istaagay kheyr badan baan idiin rajaynaya insha allah kii keenay maayarka kulli intii saa isu wada daba socotaba waanu mahad celinaynaa haamanka gaaska cuntada lagu karsado ayaa loogu talagalay in dadka loogu qaybiyo si ay uga maarmaan dhuxusha ay isticmaali jireen si looga hortago xaalufinta deegaanka gaar ahaana jarista geedaha muhiimka u ah bulshada